وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ابن هشام رحمه الله فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى marnuu su-aalihii waa bilaabayna haddii ilaah yidhaahdo dartii su-aalolaan ilaah socon maayo marka su-aalihii awal darsi aan qaadan jirnay marna waa la qaadan haddii ilaah yidhaahdo faamaa xukmuhu mudaarica xukunkiisa biictibaari awalihi xagga hore marka laga fiiriyo fainahu yudamu taaratan mar waa la godaa wayuftaxu taaratan ukraa mar kalena waa la fadxiyaa marka ukraadaani waxay nacti u tahay mawsuuf maxduuf ah wayuftaxu ukraa yani wayuftaxu taaratan ukraa awalkiisa marna waa la fadxiyaa fayudamu waa la godaa in kana almaadi maadiga hadduu ahaaday arbacata axruf sawaaءn kanat kuluhaa usuula afartaasi wada usuul ha ahaato yani wuxuu la jeedaa rubaacigii maxay mujaradka ahay naxu daxraja yudaxriju daxraja soo rubaaci wada usuula soo ma aha oo mujarad ah awalkiisa xarfulmudaaracaha waa gode yudaxriju aw kaana bacduhaa ama afartaas qayb kamida aslan ha ahaado wa bacduhaa qaybta kalena zaa'idan zaa'id ahaado rubaacigii wuxuu la jeedaa hee masiidka ahay marka waxaa kuusoo hosgelaaya faacala iyo facala iyo afcala saddexdaas bay kusoo hosge ilan bacdigeedna waa usuul bacdigeedna waa hee zawaaid wadalika naxu akrama yukrimu waa kala waaye akrama yukrimu akrama waa rubaaci xarafka zaa'idka ah oo ku jiraa waa kee hamzada awalkiisa marka mudaarica waa gode yukrimu waa leedahay faina alhamzata hamzada fiihi oo akrama ku jirtaahi zaa'idatun waa zaa'id marka mudaarica la joogana de waa la jaraa oo yu'akrimu la dhihi maayo tasriifkana dee aan kusoo marnay lianna aslahu maxaa yeele asalkiisa akrama asalkiisa lianna aslahu maxaa yeele akrama asalkiisa karuma saas wahay wayuftaxu waa la fasxiya awalki in kana almaadi hadduu aqala min alarbaca afar wax ka yar aw aktara minha ama afar uu ka badan yahay falawal midka hore oo afarta ka yar daraba yadribu oo kala waayo wadahaba yadhabu oo ujeeda xarfulmudaaracaha oo yadribu yadhabu inuu fadxisan yahay wadakala yadkulu yadkulu xarfulmudaaraceeda waa fat waa fadxisan yahay markaa wuxuu noo miisaaliyey waa ya-da keliya laakiin kuwa kalena ku darso nadhabu iyo adhabu iyo tadhabu iyo adaa ku darsanaaya ya-duu ku miisaaliyo xuruufulmudaaracena isku xugun waaye wasan saddexdaas miihaal musanifka muxuu u keenay hal xabo muxuu u kaaftoomi waayo wuxuu ku leeyahay caynta mudaarica ama ha kasrisnaato ama ha fadxisnaato ama ha godnaato waa isku mid yafcilu ha ku yimaado sida yadribu oo kale ama yafcalu ha ku yimaado sida yadhabu oo kale ama yafculu ha ku yimaado sida yadkulu oo kale wax farqiga udhexeeya ma laha saddexda misaal saas ka wadaa wathani midka labaad oo afarta ka yar naxu in afarta ka badan dheh wathani midka labaad oo afarta ka badan naxu inalaqa yanaliqu waa khumaasigii inalaqa shan buu ka kooban yahay yanaliqu xarfulmudaaracaha oo ya-da ah waa fadxine nuuntana sidoo kale nanaliqu hamzada sidoo kale antaliqu taada sidoo kale tantaliqu waa isku mid intalaqa marka waa khumaasi dhammaantiisna waa wada mujarad soo ma aha hal xaboo zaa'ida kuma jiro miyaysan saas ahayn haye wax zaa'ida baa ku jira haye meeqaa zaa'ida hal maa zaa'ida mase labo labaa zaa'ida waa labadee hamsada iyo nuunta idan intalaqa wasankeedu wuxuu noqonaa infacala wastakraja yastakriju wuxuu la jeedaa sudaasigii isagana meeqaa zaa'ida saddex yastakriju xarfulmudaaracaha waa fadxisan yahay waa ujeedaa nuunta iyo ya-dii taadana waa la mid nastakriju tastakriju astakriju saasaa leedahay وأما حكمه حكم المضارع باعتبار آخره فإنه تارة مر يبنى على السكون سكون بالغ بنايا وتارة مرنا يبنى على الفتح فتح له بنايا وتارة مرنا يعرب والإعراب فهذه تني ثلاث حالات وسد حالات لآخر لآخر المضارع ضرع آخر كيساته كما أن لآخر الماضي سذا ماضي آخر كيسبه ثلاث حالات سدح حالات وليهي ولآخر الأمر أمر كآخر في سنة ثلاث حالات سوليهي مستسوق من ذو حوليهي سدح حالات فأما بناؤه بناء المضارع على السكون لغو بنايه فعل كمضارع إلا بنايه ما أسله مثلا إلا إعراب أسله إلا بنايه أسله asal ahaantiisa asal ahaantiisa ya ficil asal ahaantiisa albinaa ma asal u ah mase icraaba asal u ah idan ficilka mudaaric asalkiisii ma ka baxay miskama bixin waa ka baxay kuma aho asalkiisi wuu ka baxay wuxuuna uga baxay limushaabahatihi lilismi shabihitaanka isimka ee shabaho idan ficilka mudaaric asalkiisii waa ka baxay oo wuxuu noqday hee mucrab buu noqday ficilka mudaaric idan waa mucrab waxaana lagu icraabaa ama damo ama waxaa lagu icraabaa maxay hubuut nuun marka wuxuu uqaybsamaa ficil mudaaric aladi lam yasil biakhirihi shay iyo ficil mudaaric oo afcaal khabtaa labadaasu marka uqaybsamaa fataarata mar yubnaa cala lfatxi fatxa wuxuu yihi faama binaahu cala sukuuni sukuunka lagu binaayo famashruutun waxaa loo shardinayaa bian yatasila bihi inuu la xariirsado nuunulinaas nuunulinaas inuu la xariirsado naxu anniswatu dumarkii yaqumna way istaagayaan yaqumna marka waa ficlun mudaaric mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni linaasi fi maxali rafcin fi maxali rafcin baa dhahaysaa la socoyaa icraab maxal buu ku leeyahay oo fi maxali rafcin maxaa loo leeyahay fi maxali rafcin ficilkan sababta loo dhaha maxay tahay litajarudihi can الnaasibi wاljaazim ila ficil mudaaric haddii naasib iyo jaazim uu ka maran yahay fi maxali rafcin buu ah sooma soo marfuuc maaha jirin yaquumu sooma dhehaysi waa marfuuc limaada marfuuc maxaa u dhehe litajarudi can innaasi waljaazim sooma ahayn kana waa sidii oo kale marka waxaa leedahay yaqumna waa ficlun mudaaricun mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa laa maxala lahu maya laa maxala lahu wax la yidhaha ma jiraan fi maxali rafcin litajarudi can innaasibi waljaazimi ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر هي خبر عن النسوة jumladaas marka aniswatu yaqumna mubtada ay khabar ka koobana jumladaas waxaa iska leedahay haddaa doonto jumla musta'nafa laakiin sida hadda muuqata waljumlatu min almubtada'i waalkhabari fi maxali nasbin maqulun qawlun maxduuf in badan oo kamida wayna soo marib doonta saasaa dhahanaya markaas maquul qowl maxduuf ah aya waxay u yani waxaan ula jeedaa qowl maxduufa bay waxay u noqonay maquul qowl idan fi maxali nasbin bay noqonay sababta wuxuu yahay فمشروط بأن يتصل به نون الإناث نحو قولك قدرنت إلى المكت نحو قولك haddii sideeda a u dhaafta naxwu anniswatu yaqumna sideeda hadda a u dhaaftana naxwdaas baa jumladan u idaafayna jumladaas marka waxay noqonaya fi maxali jarin mudaafun ilayhi haddaadan qowl usoo qadarin waalwaalidaatu yurdicna hooyooyinku way nuujiyaan ha nuujiyeen baa laga wadaa yurdicna marka waa ficil mudaaric mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa fi maxali rafcin litajarudi can innaasi waljaazim nuuntaasna waa faacilkeedu jumladaasna khabar baa ka dhigaysaa ficilkan oo yurdicna ah waxaa la yidhaahdaa waa ficil oo khabari ah min xaysu lafdi laakiin waa dalabi min xaysu lmacnaa xagga macnaha dalabi buu ka yahay oo waxaa loola jeedaa walwaalidaatu yurdicna hooyooyinku way nuujiyaan macnaha waxaa loola jeedaa liyurdicna ha nuujiyeen baa laga wadaa hooyooyinku caruurtooda ha nuujiyeen xawlayni kaamilayni marka way nuujiyaan yani ha nuujiyeen bay ka dhigan tahay wlmuطalaqaatu yatarabasna dumarkii la furay yatarabasna way ukaadiyaan yani ha ukaadiyeen ayadana waa sidii oo kale xagga lafdiga khabar khabar buu ka yahay lakin xagga macnaha dalab buu ka yahay ay liyatarabasna bianfusihina halaaثata quru yatarabasna waa ficil mudaaric mabniyun cala sukuni liitisaalihi binuuni اlinaati fi maxali rafcin litajarudihi can الnaasibi wاljaazim nuunu niswahaasna waxaa ka dhigaysaa faacil jumladaasna khabar baa ka dhigaysaa wa min waxaa ka mida ilaa an yacfuuna baa ka mid ah dumarki inay cafiyaan maahane ilaa an yacfuuna inay cafiyaan maahan ilaa an yadribna adoo yidhi ay la mid tahay yacfuuna marka waa ficil mudaaric mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuuni اlinaati fi maxali nasbin ila na naasibaa ka horeysa maaha nuunu niswaasna waxaa ka dhigaysaa maxay faacil baa ka dhigaysaa ilaa an yacfuuna liana alwaawa maxaa yeele waawda asliyatun waa asliye waaye wahiya iyaduna waawu cafaa cafaa waawdeedii waaye cafaa yacfuu waa ficil muctalu laami bilwaaw ah yacfuu soo sidaas ma ahayn mudaariciisa yacfuu wuxuu la mid yahay sida yaqzuu iyo yadcuu buu la mid yahay isagoo sidiisa ah nuunu niswe la xariiri ilaan tusaale ahaan iyo dukuulhu haddii lagu yidhaahdo nuunu niswe la xiriiri sow sidiisa nuunu niswe la xiriirin maysid soo dhihi maysid yadkulna soo dhihi maysid anniswatu yadkulna soo dhihi maysid yadcuu isagoo sidiisa ah nuunu niswaha la xiriiri ku dhawaaq markaas anniswatu yadcuuna waawdaani marka maxay tahay waawljamaca miya mase waa waawdii laamulkelimaha ahayd waa waawdii laamulkelimaha ahayd idan mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin ilan an baa ka horeysa ilaa an yacfuuna marka waawdan waawljamaca ma aha ha isdhihin marka ilaa an yacfuuna annaasiba baaba ka horeyse waawdan waawljamaaca waaye nuunta maxaa loo jari waayo ha isdhihin wuxuu mihaal ku keena waa sidaas waay mafhuum maaho ilaa an yacfuuna liana alwaawa waawda asliyatun waa asliye waay yani wuxuu la jeedaa waawdii oo damiirka ahayd ma aha ee waa waawdii laamulkelimaha ahayd wahiya waawu cafaa yacfuwa walficlu ficilkana mabniyun cala sukuun waaye liitisaalihi binuuni ay binuuni linaas nuun linaas buu la xariirsaday wanuunu nuunta nuunu niswaha ahna faacilun mudmar waa faacil oo damiir ah caa'idun faacilka wuxuu ku laabanayaa damiirkaas caa'idun damiirka cala almuطalaqaati buu ku laabanayaa ilan ilaa an yacfuuna marka waxay ka sheekeynaysaa muطalaqaadkii bay ka sheekeynayseen wawasnuhu wasankiisana yacfuuna haddii wasan hala saaro la yihaahdo yafculna saasuu noqonayaa waxba kama maqna yadkulna sida uu yahay yafculna yacfuuna marka waa yafculna wasankiisu waa sidaas walaysa haadaa midkan oo ilaa an yacfuuna ku jiraay ka yacfuuna yacfuuna lamid maaha fii qawlika xaal uu qowlkaaga ku jiro yacfuunahaasi alrijaalu yacfuuna aad tiraahdo labada yacfuun marka isma laha ilaa an yacfuuna midda aayadda ku jirtaa iyo alrijaalu yacfuuna labadoodaas way kala duwan yihiin buu kuleeyahay farqi baa labadooda udhexeeya lianna tilka alwaawa maxaa yeele waawdaas oo alrijaalu yacfuuna ku jirtaaye damiirun waa damiir lijamaacati almudakariina jamaaco oo mudakara waawdoodii waaye waawdaas oo kalwaawi waawda lamida fii qowlika yaquumuuna ku jirta marka alrijaalu yacfuuna asalkeedii horta ficilkaani soo cafaa yacfuu soo muusan ahayn yacfuu sooma ahayn waa ficil muctalu laamihe bilwaaw ah isagoo marka yacfuu ah qowljamaacihii la xiriiri qowljamaacaha markaa la xiriiridana nuuntii lagu rafcinaayo hadda waa inay kasii dambeydo marka waa inaad tidhaahdo yacfuwuuna waa inaad sidaa dhahdo sida yadkhuluuna a u tidhaahdo kelimada aakhirkeeda nuunta taalla nuuntaas marka waxaa ka horeeya laba waaw labadaas waaw midda nuunta xigta waa midii waawuljamaacihii midda ka horeysana waa midii laamulkelimaha ahayd waxaana kasii horeeya damaa kasii horeyda mafhuum aho laba waaw baa marka meesha taallaa midda nuunta xigtahay waa waawuljamaacihi oo damiirka ahayd midda ka horeydana waa midii laamulkelimaha damana way ka horeysaa kelimada aakhirkeeda marka waxay yidhaahdeen tiqal baa ku kulmay culays laba waaw oo dam ay ka horeyso damadana waa bacdul waaw soo ma aha kelimada aakhirkeedii saddex waaw inay ku kulmeen bay ka dhigan tahay culays baa marka ku jira see la yeelaa waa in la takfiifiyo waa in sarfiga loo laabto takfiif bay ubaahantay oo see loo takfiifiyaa saddexdooda mid ka mida waa in la jaro kee la jaraa markaa waxay yidhaahdeen midka laamulkelimaha ah waa in la jaro sababta loo jaraa maxay tahay haddii midkan damiirka lama jari karo sababto ah waa faacilkii dhammaa faacilna hadda xadafkiisu ma banaana laakiin midkan laamulkelimaha waa la jaraa jaritaankiisana daliil buu haystaa oo wax kutusiyaa meesha yaallo oo damada ka horeysaa waxay noqonaysaa daliilun caleyhi bay noqon doontaa jar marka asaga labada waa midkaan jarnay ma taqaanaan midkii nuunta xigay miyaan jarnay mise midkii ka horreeyey kii ka horreeyey baan jarnay ku dhawaaq markaas yacfuuna saasuu ku noqonayaa calaa wasni yafcuuna ilan laamulkelimihii waa jarnay mafhuum aho haddii marka lagu yidhaahdo alrijaalu yacfuuna see u icraabi haddii lagu yidhaahdo waxaad leedaha waa marfuuc calaamatu rafcihi hubuut nnuun mafhuum aho kii horena laakiin mabnigu waa kana waa marfuuc waaye waa la fahmaan rajaynayaa walaysa haadakan maaka yacfuuna fii qawlika xaal uu ku jiro alrijaalu yacfuuna asira liana tilka alwaawa maxaa yeele yacfuuna waawda ku jirta alrijaalu yacfuuna waawdeeda damiirun lijamaacati lmudakariina kalwaawi waawdaasi waawdii bay la mid tahay waawdaas oo fii qawlika ku jirta aad tidhaahdo yaquumuuna wawaawu lficli ficilka waawdiisa yani waawdii laamulkelimaha ahayd xudifaat waa la xadfay lilistidqaali baa loo xadfay markaa wanuunu nuuntana calaamatu rafci waa calaamatu rafcihi waa marfuucu calaamatu rafcihi hubuut nnuun walwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuni fi maxali rafcin faacil baa dhahaysa marka kana waa mucrabkaasna waa mabni waaye nuuntaas nuunu nis way ahayd oo damiir bay ahayd nuuntaana waa xarafo waa midkii lagu icraabaayay marka labadooda farqi baa udhexeeya wawasnuhu wasankiisana yacfuuna marka yacfuuna wasankiisa yacfuuna buu noqday kii horena wasankiisa muxuu ahaa yafculna sooma ahayn kana wasankiisa waa yacfuuna isagu ku wasan yahay wa hada midkan yuqaalu fiihi waxaa la leeyahay ya maxaan dhahay yacfuuna maan idhi a yafcuuna waaye sax wawasnuhu wasankiisana yacfuuna buu iqoraya aniga laakin yacfuunadan waa khalad waaye waa in marka faawrkelimaha ay soo soo hormarto la yidhahdo wasankiisa waa yafcuuna waa in saas le yafcuuna ma idin qoraa idinka faada wuu idin horumarinayaa aninkayga waa khaldaayaa marka waa in faada la hormaray sababtoo qalbi maba gelin mog qalbi marka hadduusan gelin wasankiisa waa in la yidhaahdo yafcuuna waa sidaas waa la fahmi soo maaha meelihii marka saas aan u qaladno hanala ka qabtay ya insaanka khata kaga marne aniga kitaabka iga qabtay kitaabka qaladkiisaan iska raacay wa hada midkaan yuqaalu fiihi marka waxaa leeyahay haddii uu naasib galo waxaad dhahaysaa ilaa an yacfuu bixadfi nuunihi ilan waa afcaal khamsa waaye kamaa taqulu saa uu tidhaahdo ilaa an yaquumuu wasayaati sharxu dalika sharxiisa waa imaan doonaa kullihi asagoo dhan la wada sharxu uu imaan doonaa waama binaauhu binaau lmudaarici cala alfatxi lagu bineeyo famashruutun wuxuu ku xiran yahay bian tubaashirahu inay isaga la mubaasharooto nuunu tawkiidi lafdan wa taqdiiran nuunu tawkiid inay la xariisato inay la mubaasharooto waxaa loola jeedaa ficilka mudaaric xarafka ugu dambeeya iyo nuunu tawkiidka waa inaan loo dhaxayn yacni labadooda waa inay isku xiran yihiin labadooda waa inay isku dhegan yihiin ficilka mudaaric xarafka ugu dambeeya oo laamulkelimihiisa ah iyo nuunu tawkiid labadooda waa inay isku dhegan yihiin oo wax u dhexeeya inaysan jirin isku dheganaanshahooda marna wuxuu noqdaa lafdan marna wuxuu noqdaa maxay taqdiiran buu noqdaa bian tubaashira waa inay la mubaasharooto nuunu tawkiidi lafdan wa taqdiiran naxu kalaa layumbadanna oo kale yumbadanna yumbadu buu ahaa ficilka mudaaric waa ficil mudaaric oo muqayaru siiqaa waaye ficilkan laamul kelimihiisa sow daalka soo ma aha yumbadu daalkaas baa u dambeeya daalkii iyo nuunu niswihii hadda yaa udhexeeya waxaan ula jeedaa nuunu niswihi ulama jeeda nuunu tawkiidka nuunu tawkiidka iyo daalkan oo ficilka laamul kelimihiisa hadda yaa udhexeeya wax udhexeeya ma jiraan soo maaha idan waa in la binaya maxaa lagu binaynaa cala alfatxi yumbadanna waa ficlu mudaaricu mugayaru siiqa mabniy cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid almubaashira fi maxali rafcin litajarudi canha siwa ljaazim waa in la dhaho naaib lfaacilkii markaas aaway wanaaib lfaacili damiiru mustatiru jawaazan taqdiiruhu huwa waa suran yahay meeshuu ku jiraa kalaa iska daaye layumbadanna huwa asaga waa la tuuri doonaa fi lxudama baa lagu tuuri doonaa ficilkan marka nabada yambudu saasuu ahaa nabada wuu tuuray yambudu wuu tuurayaa kalaa layumbadanna oo kale waxtarastu waan ixtiraazay bidikri lmubaash bidikri lmubaasharati mubaasharada sheegitaankeeda waxaan uga ixtiraazay min naxwi qowlihi tacaala walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun meeshaas uga ixtiraazay buu yidhaahday walaa tattabicaani ha raacinina labadiina muuse iyo waxaa lala hadlaa markaas iyo walaalkiis haaruun sabiila aladiina laa yacmaluun kuwa aan sabiila aladiina laa yaclamuun kuwa aan waxba aan ogeyn jidkooda ha raacinina juhalada wadadooda ha raacinina nin jaahil ha raacin jaahil haddii aad raacdo qofka jaahilkaha waa nin acma ah waa nin indhoola ah hadduu nin indhoola ah marka hogaanka uu kuu qabto godkuu ku dhaco waa kula dhacay soo ma aha marka nin jaahila isku raacin walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ficilkan asalkiisa wuxuu ahaa tattabicu saasuu ahaa markiisii hore tattabicu yattabicu maxaa u dambeeya laamul kelimihiisa soo cayn ma aha cayntii iyo nuunu tawkiidkii ma loo dhexeeyaa mase looma dhexeeyo waa loo dhexeeyaa udhexeeya alifu tasniya udhexeeyda saas daraaddeed ficilkan waa mucrab mucrab ha ahaadee waa majzuum oo yaa jasminaya laada naahiyada oo ka horeysaa jasminaysaa saas daraaddeed laadaani waa naahiya waa jaazima tattabicaani waa ficlun mudaaric majzuumun bilaa annaahiya وclاamaة جزمihi xadف الnuun لأnnahu ficl min afcaali الخamsa oo nuunta aaway markii kelimada aakhirkeeda saddex nuun ay ku kulmeen saddexda nuun xagee ka yimideen nuuntii markii hore uu watay oo tatabicaani ahayd iyo nuunu tawkiidka oo mushadadada ah oo ayaduna laba nuun ka kooban saddexdoodii markay kulmeen midkaan marka waa la iska jaray maya kelimada aakhirkeeda saddex nuun baa ku kulmay soo ma aha nuun waa midii ficilka mudaaric uu ku rafcisnaay iyo nuunu tawkiidka saddexdooda ku kulmay kelimada aakhirkooda saddexdooda markii ay ku kulmeen ficilkii marka waa la jasmiyey haddii la jasmiyey nuuntii lagu rafcinaayey waxaa loo jaray liajli jaazim baa loo jaray mafhuumaho marka nuuntii waxaa kuusoo hartay nuunu tawkiidka mushadadada bisaa kuusoo hartay marka waxaa leeda waa majzuum وclاamaة جزمhi xadف nuun لأnnahu ficl min afcaali الخamsa in la fahmaa rajaynaya walaa تتaبcaani sabiila اladiina laa yaclamuun latublawna fي amwaaliكum marka ficilkaas waa mucrab waana majzuum waxaana lagu jasmiyey xadfu nuun baa lagu jasmiyey nuunu tawkiid baa la xariirsatay nuunu tawkiid way la xariirtay laakiin mubaashiro ma aha oo mubaashiro maxay u noqon weysay hadda ficilkii iyo nuunu tawkiidkii alifu tasniya udhexeeya latublawunna waa la idin imtixaami doonaa bi amwaalikum amwaashiina waa laydinku imtixaami doonaa ficilkan markiisii hore wuxuu ahaa asalkiisii hore wuxuu ahaa tublawuuna buu markiisii hore ahaa tublawuuna waa laydin imtixaamaa markiisii hore marka waa ficil laamul kelimihiisu uu waaw yahay waa balaa yablu halkaas uu ka yimid sida dacaa yadcuu oo kale laamul kelimihiisa marka waa waaw idan tublawuuna kelimada akhirkeeda waxaa yaalla laba waaw labadaas waawo weliba nuun ay kasii dambaysa soo ma aha waliila famaan rajaynayaa labada waaw marka midda nuunta xigta waa midii damiirka ahayd midda ka horeydana waa midii laamulkelimaha ahayd waa midii hadda ayn soo sheegayn oo kale waaye wali fahmay ficilkaana waa mugayaru siiqa waaye waawdan marka faacil may noqonay mise naaibulfaacil ay noqoneen naaibulfaacil ay noqoneen ficilka mar hadduu mugayaru siiqayo le naaibulfaacil buu qaataa tublawuuna sooma haysatid waa laydin imtixaamaa isagoo sidaas ah iclaalaa galay kii hadaaya aan soo maraynay laakiin kan waa ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay tublawuuna labada waaw midda nuunta xigta maahane midda ka horeyda oo laamulkelimaha ah waxaa leedahay waa xarfu cilo mutaxarika fatxana way ka horeysaa taxaraka xarfu lcila wainfataxa maa qablahu faquliba alifan fatxada ka horeysa xaggay saaran tahay laamta laamtaana waa caynulkelimihii marka waawdan oo laamulkelimaha ah waa in loo rogo alif alif marka u rogto iltiqaaw saakinayn baa dhacaya iltiqaaw saakinaynka wuxuu ka dhacaa aliftan oo saakinada ah iyo waawdii ka dambeyday oo maxay ahayd damiirka oo naaibulfaacilka ahayd iltiqaaw saakinayn baa ka dhacaya iltiqaaw saakinayn hadduu dhaco qaacidadu waxay leedahay labadooda kan hore hadduu noqdo xarfumadin waa in xarfumadka la jaro aliftaas waa xarfumadin ma aha jar ayada maxaa kuusoo haraa markaas mataqaanaa inta kuusoo hartay mataqaanaa maxaa kuusoo haray tublawna saas ma og tihiin intaasa kuusoo hare tublawna intaasaa kuusoo hare markay tublawna ay kuusoo harto nuunu tawkiidkii la xiriiri nuunu tawkiidkaani la soco waa nuunu tawkiid oo mushadada ah way shidan tahay way shidan tahay waxaa loola jeedaa laba nuun bay ka kooban tahoo midka horena uu saakin yahay ilaa xaraf kastoo shidan laba xaraf buu ka kooban yahay midka horena waa saakin midka dambena waa e waa mutaxarik haddana iltiqaa saakinayn kalaa dhacaa iltiqaa saakinaynkan labaad wuxuu ka dhex dhacaa waawdii oo damiirka ahayd iyo nuunu tawkiidkii oo mushadadada ahayd oo labada nuun ka koobneed midka hore ile midka hore waa saakine see la yaalaa markaan waawda ma la jari karaa maya sababta aan loo jari karin maxay tahay hadde waawdan horta waa maro waa faacil waxaa la jeedaa waa naayibulfaacil oo waa cumdo marka labaad qaacidadii iltiqaa saakinaynka laguma socodsiin karo ilan qaacidadii iltiqaa saakinaynka waxa ahayd kan hore hadduu xarfumadin yahay xarfumadaa la jiraa waawdaana xarfumadin ma aha ilan waa saakina fatxaana ka horeyda dama kama horeydo see la yeelaa markaa waxay yidhaahdeen waa in la xarakeeyo waawda waawdan waa in la xarakeeyo maxaa lagu xarakeynaa xarafkii la xadfay oo laamulkelimaha ahaa xarako u mujaanisa waa in hee lagu xarakeeyo oo dama waa in lagu xarakeeyo ku dhawaaq markaas tublawunna saasay kuu noqonay fumaho tublowna soo ma ahayn e itaqasakineenka wuxuu ka dhacaa horta kelimada akhirkeeda saddex nuun baa ku kulmaaya midaasaan idinka tegaye saddexda nuun kelimada akhirkeeda marka ay ku kulmaan nuuntan oo tublowna ku jirto ileen mutamaasilaad saddex xaraf oo kelimada akhirkeeda ku kulma mutamaasilaan culays baa ku jire nuuntan tublowna waa iska xadfi horta ma fahamtiin halkaasaan ka tagnay ilaan kelimada akhirkeeda saddex xaraf oo isleh baa ku kulmay saddexda xaraf oo isla waxay tahay nuunta oo tublowna iyo nuunta mushadadada ah soo saddex nuun ma aha nuunta tublowna iska jar marka markaa jarto marka waxaa kuu soo haraaya waawdii oo saakina ah iyo nuunu tawkiidkan oo mushadadada ah oo laba nuun ka kooban baa kuu soo haraa itiqaa saakinayn baa marka wuxuu ka dhacaa waawdii iyo nuunta hore labadooda lila socda hadda hadday hal marxalaan ka tagna malayna ayb marka itiqaa saakinaynka marka uu dhaco waxay yidhahdeen waawda waa in la xarakeeyo damana waa in lagu xarakeeyo ku dhawaaq markaas tublawna saasay ku imaaneen marka mafhuum ma aho waawdan marka waxaa leedahay waa waaw damiira oo naaibulfaacila ficilka naaibulfaacilkiisii waaye ficilkaana hadda waxaa u dambeeya laamta tublawna laamtan baa ficilka u dambaysa ficilkii xarafkii u dambeeyey iyo nuunu tawkiidkii ma loo dhexeeya mase looma dhexeeyo waa loo dhexeeya yaa udhexeeya waawdan baa udhexaysa oo naaibulfaacilka ya laamulkelimiin baa maqan yahay waawdan baa marka udhexaysa marka wuxuu kuleeyahay labadoodii waa loo dhexeeyaa laakiin ha loo dhexeeye waawdan baa labadoodii udhexayda dayib marka waa ti una soo yirmo soo ma aha waxtarastu bidikri mubaasharati min naxwi walaa tattabicaani sabiila aladiina laa ya markaas alif baa udhexeyday soo ma aha alif aa udhexeyday hadda marka walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun udhexaynta labadooda loo dhexeeyaay alifta udhexeedaay waa lafdan soo ma aha midaan la tublawuna ayadana waa lafdan waay ilan waawdii waa joogtaaye mafhuum ma aho marka saasa hadhowdii u ilaalinaya in la fahmaan rajaynaya hadii la muraajaciyo waa la fahma insha allah mucrab waay marka marka waxaa leedaha waa marfuuc وclaamt rfci horta waxaa leedaha waa ficl mdaarc mqayr صiqa marfuuc ltajarudi can naasibاljazim وcalaamaة rafcihi hubuut الnuuni almaxduufati lilاstiqaal mafhuumaho nuunta waxaa loo jaray istiqaala loo jaray saasa adhowdi raaya marka owdaana waa naaibulfaacila ka dhigaya faima tarayina min albashari axada ayadana waa lamid faimaa tarayinna min albashari axadan axadki qof ka mid ah haddii aragto latublawna fii amwaalikum xoolihiina waa laydinku imtixaami doonaa faimaa tarayinna haddii aad aragto min albashari basharka xaggiisa xaal uu ka ahaaday axadan qof haddaa ka aragto ficilkan asalkiisa ra'aa buu ahaa yaraa taraa saasuu ku imaanaa waxaan dhahnay marka ra'aa mudaariciisa caynul kelimaha waa in la jaro marka xarakada laga naqlay sarfiga hadda kusoo marnay sosas ma ahayn asalkiisu waxay ahayd in la yidhaahdo tar-a sas in la yidhahday ahayd laakiin iclaal baa gelaya iclaalka markuu galo marka wuxuu kuusoo waxaa kuusoo baxaya maxay tara weliba xadafkaasi waxaan dhahnay waa xadaf waajib ah caynulkelimaha in mudaarica lagu sugana waxay u furan tahay lidaruura bis daruuro kaliya u furan tahay kuma furna inaad tidhaahdo tar-a yar-a nar-a ar-a inaad tidhahdo kuma furna daruuratu shicri haddii aysan ahayn idan tarayiin asalkeeda tar-ayiina soo ma ahayn hamsadan iska jar marka waxaa kuusoo haraaya tarayiina saasa kuusoo hare kuusoo har kusoo hari mayso waa haddi intii uusan jaazimku gelin yaa jaazimka mar dambaan gelin doonaaye ilan imaadaani waa jaazimo waaye oo waxay ka kooban tahay intii shardiyada ahayd iyo ma oo zaa'ida ay ka kooban tahaye asalkeedii marka kelimadan waxay ahayd tarayiina keedii hore saasay ahayd tarayiina marka ay tahay iclaali oo see loo iclaaliyaa labadan yaa ood midda nuunta xigta maahana midda ka horeysa taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu faquliba alifan dheh alif u rog alif markaa u rogta haddana iltiqaa saakireen bu wuxuu ka dhex dhacaya alifta iyo yaada ka dambaysa yaada ka dambaysa waa yaa-u lmukhaadabadii oo faacilka ahayd hadda la socoya tafcaliina yaadii ku jirtay waa la soco iltiqaa saakireen marka uu dhaco marka haddii labadooda kan hore xarfumadin uu noqdo kan horaa la jaraa soo ma ahayn alifta iska jar markaas maxaa kuusoo haraaya tarayna saas ma ogtihiin tarayna saasa kuusoo haray ya-daani marka waa ya-dii faacilka ahayd markay tarayna ay kuu soo harto waxaa samaynaya jaazim geli fa imaa taray ee marka nuunta sababta loo jaraa maxay tahay haddi waa ficil afcaalu khamse ah afcaalu khamsena waxaa haddii la jasmina waxaa lagu jasmin jiray xadfu nuun sooma ahayn imaadani waa jaazime fa imaa taray dhe marka markii sidaas ay kuu noqoto nuunu tawkiidkii la imaw nuunu tawkiidka marka aad la imaato iltiqaau saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacayaa nuunu tawkiidka midda hore ila waa nuunu tawkiid mushadada ah midda hore iyo ya-dan oo faacilka ahayd oo damiirka ahayd labadooda iltiqaau saakinayn baa ka dhex dhacaya iltiqaau saakinayn markuu ka dhaco ya-dan waxay yidhaahdeen lama jari karo labadii sababood aan soo sheegnay saas daraaddeed waa in la xarakeeyo oo maxaa lagu xarakeeyaa ya waa in lagu xarakeeyo kasro ku dhawaaq markaas fa imaa tarayinna min albashari axadan mafhuumaho labadoodii marka waa loo dhexeeyaa ficilka aakhirkiisa oo ra'da ah iyo nuunu tawkiidkii mubaashirada ahayd labadooda waxaa u dhexeeya faacilka oo ya-da ah in la fahmaa rajeynaa markaas ayib tarayinna marka haddii icraab lagu yihahdo maxaa leedahay tarayinna waa majzuum wacalaamatu jasmihi xadfu nuun baa dhehaysaa fumo ilan afcaal khamse ya-daana waa faacilkii waaye fa imaa tarayinna min albashari axadan hadda marka ficilkii iyo nuunu tawkiidkii labadooda waa loo dhexeeyaa waxaana udhexeeda ya-dan lafdan miya mase waa taqdiiran lafdan waaye faina alif alif marka la tublawunayo faima tarina labadooda farqiga keliya udhexeeya wuxuu yahay latublawunna nuunteeda waxaa loo jaraa litawaali lamhaal ama lilistisqaali baa nuunteeda loo jaraa laakin faima tarayinna nuunteeda waxaa loo jaraa he jasmo darteeda loo jaraa faina alif alifta fi lawali oo walaa tastabicaani ku jirta iyo walwaawawda oo fi thani latublawunna ku jirta iyo walyaa-yaada fi thalis fa imaa tarayina ku jirta faasilatun ay kala fasline bayna alficli wanuuni fahuwa ficilka mucrabun waa mucrab laa mabni mabni maaha walaa tattabicaani waa mucrab waa majzuum latublawna waa mucrab waa marfuuc fa imaa tarayina waa mucrab waana majzuum waaye laba ka mida marka waa majzuum midna waa e marfuuc waaye wakadalika waxaa sidaas oo kale low kana alfaasilu faasilka baynahumaa bayna alficli wannuuni muqadaran hadduu muqadar yahay kaana alficlu ficilku aydan lagu laabaye mucrabaan mucrab buu noqonaya haddii faasilku wuxuu leeyahay muqadar uu noqdana ficilku sidoo kale mucrab buu noqonaya wadalika ka qowlihi tacaala walaa yasudunnaka can aayaati illah aayaadka ilaahayaysan kaa jeedinin waaye markii hore ficilkan marka yasuduuna sidaasuu iska ahaa yasuduuna yasuduuna soo ficil mudaarico afcaalu khamsaa soo ma aha jasmi jasmo geli ilaan laadaani waa laadii naahiyada ahayd maxaa dhacaya markaas nuunta yasudu soo saas kuu soo hari mayso marka sidaas ay kuu soo harto nuunu tawkiidkii la xariiri nuunu tawkiidka marka aad la xariiriso ficilkan asalkiisii wuxuu ahaa yasuduuna buu markiisii ahaa markiisii hore uu ahaa inta jaazimku uusan gelin laadan oo naahiyada la xariiri walaa yasudu saasuu ku noqonayaa marka waa majzuum wacalaamatu jasmihi xadfu nuun liannahu ficlun min afcaali lkhamsa markuu sidaas uu kuu yahay nuunu tawkiidkii la xariiri nuunu tawkiidkani waa nuunu tawkiido oo mushadada ah way shidan tahay laba nuun bay ka koobantahay oo midka hore uu yahay maxay saakin uu yahay iltiqaa saakinayn baa dhacaya iltiqaa saakinayn kuwa dhex dhacayaa labada nuun midda hore oo saakinada ah iyo waawgii oo maxay ahaa saakin oo haddana ahaa maxay faacil iltiqaa saakinayn baa ka dhex dhacaya waawdii oo faacilka ahayd waa in la jaro oo maxaa loo jarayaa sababtoo ah waxay yidhaahdeen qaacidadii iltiqaau saakineynka ku quntay waa marka hore qaacidadii iltiqaau saakineynku maxay ahayd إذا كان الأول منهما حرف مد حدث سوما هين ووضا حرف مد ويسا سببتو ساكنين ويسا ضمن هي وكهر إذا ومرك اللواد وحي راذين وحا ماشي على دليل يدل على حذفها دليل بقى ماشي على الأوكتوسية إن ماشي وأوكا مغنطي ودليل كيه وضمدا waawdii marka faacilka ahayd iska jar waxaa isku xirtaa marka daalkii oo ficilka u dambeeyay nuunu tawkiidkii mubaashirada ahayd labadooda dhab isku sii ku dhawaaq marka yasudunnaka labadooda hadda soo looma maleeyo inaysan wax udhexaynin soo looma maleeyo haddana waa loo dhexeeya oo yaa udhexeeya waawdii yaa udhexaysa oo faacilka ahayd waxay yidhaahdeen alwaaw lmuqadara kaalwaaw lmawjuuda waawda muqadarada ah waaw joogtay la mid tahay saas daraaddeed ficilkay nuunu tawkiidka labadooda waa loo dhexeeyaa saas daraaddeed waa mucrab baa leedahay laadaani waa naahiya waa jaazima yasudunnaka waa ficil mudaaric majzuum bilah naahiya وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل قال حساب walaa tasmacunna waa lamid ayadana sida kan aan u ilaalina u ilaalinaysa ayadana laakiin keliya wuxuu kaga duwan yahay midkaasi majzuum buu ahaa kani laakiin waa hee marfuuc ilan wax lagu jasmiyo meesha ma yaalaan soo ma aha markiisi hore marka wuxuu ahaa tasmacuuna saasuu ahaa tasmacuuna waa ficil mudaaric oo marfuuca wacalaamatu rafcihi hubuutu nuun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa markuu sidaas yahay nuuntiisa ayadoo sideeda u joogta nuunu tawkiidkii lasoo xariiri nuunu tawkiidkana laba nuun bay ka kooban tahay kelimada akhirkeeda marka saddex nuun baa isugu tagaaya tawaali lamthaal marka culays baa ku jira tawaali lamthaal e culays baa ku jira kelimada aakhirkeeda xuruuf isle oo saddex ah inay ku kulmaan culays baa ku jira see la yeelaa nuuntan oo tasmacuuna waa in la yska jaro maxaa loo jarayaa lilistisqaal waa xaal la cuslaystay saddex xaraf oo isle kelimada aakhirkeeda inay he inay isugu tagaan baa la cuslay iska jar marka markaa iska jarto iltiqaau saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacayaa nuunu tawkiidka mubaashir nuunu tawkiidka oo mushadadada ah oo laba nuun ka koobnayd mideeda hore iyo waawda waawda markaas kadib waa in la jaro waawda haddii la jaro latasmacunna sidaasay ku noqona marka waa marfuuc wacalaamatu rafcihi annuun lmaxduufati lilistisqaal liannahu ficlu min afcaal khamsa mafhuumaho والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فاعل كنا واجرين هاي فعل كان وحي لو عرابة هاي ونون تهيد أيضا هاي ويجران تهي محل وجري للاستثقال ووضا محل وجري التقاء الساكنين wuxuu yidhi walatasmacuna miluhu غayr ana nuuna rafci hase ahatee nuun rafci waxbuu marka rabaa inuu ku ishaaro غayr ana nuuna rafci xudifat waa la jaray takfiifan litawaali lamhaal waa kanaa marka ayr ana nuuna rafci xudifa takfiifan litawaali lamhaal walaa yasudunaka ma ula jeedaa mase walatasmacuna ula jeedaa walatasmacuna sababta walaa yasudunaka nuunta litawaali lamhaal looma jarin ee liljasmi baa loo jaray uma altaqaa saakinaani kadibna laba saakin baa kulmay labada saakin waa labadee waa waawdii iyo nuuntii saakinada ahayd kadibna waawdii yaa la jaray asluhu asalkiisa qabla dukuuli ljaazimi inta jaazimka uusan gelin yasudunanaka saas waa markiisii hore sas idin qori maa idinkana asluhu asalkiisa wuxuu ahaa qabla dukuuli jaazimi yasudunanaka falama dakala aljaazimu wahuwa laa nahiya xudifat innuunu waa nuuntee midda hore faltaqaa saakinaani laba saakin baa kulmay alwaawu oo faacilka ahayd iyo wanuunu iyo nuunta nuunta uu sheegay waa la fahmaa rajaynaha faxudifat ilwaaw waawdi waa la jaray liictilaalihaa maxaa yeele xarfu cillo waay kulahaa wawujuudi daliilin daliil yadullu calayha oo kutusiyaa meesha yaalla wahuwa dama waa damadii marka faxudifat ilwaaw waawdi baa la jaray liictilaaliha maxaa yeele waa xarfu cillo marka xarfu cillo iyo haddii xaraf saxiixa kulmaan xarfu cillaha in la jaro ayaa owleysan laakiin tacliilkaas waxaa ka fiican tacliilka marka dhahaya qaacidada iltiqaa oo saakinaynka baaba meesha taala haddii laba laba saakin ay kulmaan kan horena xarfumadin u yahay xarfumadkaa la isagala qaacidada iltiqaa saakinaynka sidaas soo maaha marka lictilaalihaa waxaa moodaa inuu ka fiican yahay kaas ووجود دليل يدل عليه وهو ضمة وقدر الفعل فعل كان وحل قدر معربا إنه ياهي وإن كانت النون نونت مباشرة هبا لا مباشرة لآخر لآخر الفعل لفظا لكونها محايا لمحامك معرب لو لكونها محايا لنونت منفصلة عنه عن الفعل فعل كويسك أنت تقديرا وقد أشرت إذا إلى ذلك كاسوان إشاري كله قبي أهانتس ممثلا isagoo la miisaaliyey waama icraabu icraabkiisa miya fafimaa cadaa haadayni lmawdicayni labadaas mawdic wixii ka saara waa la icraabaa haddii nuun nisbanaysan la xadisa nuunu tawkiid mubaashiranaysan la xadis waa mucrab waay naxwu yaquumu zaydun walan yaquuma zaydun walam yaqum zaydun saddex miisaal buu kusiiyey marna waa marfuuc marna waa mansuub marna waa majzuum wallahu aclam halkaas ka joogna